Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay tabobar ku saabsan dardargelinta, kordhinta iyo horumarinta dakhliga gudaha. Tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland, Agaasimaha Waaxda Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Jubbaland, iyo xubno ka socday ururada bulshada magaalada Kismaayo. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dakhliga Maamulka Jubbaland, Nuur Cumar Shaale ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
wargelinta ama abaabulka maaragtay kordhinta dakhliga oo aan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabkaba dowladda dakhliga way qaadaa shacabka ka qaadaa shacabka ayaana ta in loogu adeego haddii aada fiiriso guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo beriga boqolkiiba konton in ka badan weli maana ma suuragelin sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan iyo u samaynayna oo bulshada iyo da- iyo maaragtay canshuur bixiyaasha u samaynayna waxaa weeyaan inaan kordhino dakhligan ilaahay dulasa si aan isugu filnaano sida uu sheegay agaasimihii iga horreeyey eh, waxa soomaaliya la siiyo oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo waddan kala joogo oo sidoonoo kaleeta aan laga soo arooriyo weyaan marka dawarsigaasaan annaga waddan ahaan ku nooleen inaan maaragtay ka baxno maadaama waktiga sii dhammaanayo labada kun iyo shan iyo labaatanka la sii gelayo inaan sidaan horaan macnaha aan aan aan aan u soconay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhino annaga iyo shacabka iyo dhammaan iyo dowladduna iskaashadaan weeye nuxurka Eh, waana ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waxaana filayaa fariintan in maaragtay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada iskulanta aada maarata aada gaarsiin doontaan oo maaragtay eh, muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aada maaragtay aada aada kala shaqeyn doontaan dowladda waadna mahadsantihiin waxaan filayaa in aad waxyaabo badan oo aqoon koros aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer kasoo shaqeynaya hanaanka dakhliga Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya nidaamka horumarinta iyo kordhinta dakhliga gudaha Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Jubbaland.